mid ka dambeeya burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya dalka waxaa ka dhacay dagaallo waxaana jiray dadaalo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo kaaba qabaa'ilada ay ugu istaageen sidii loo heli lahaa dowlad mar kale dalka iyo dadka dib isugu soo celisa ha yeeshee dadaal dheer kadib waxaa bilowday dhismaha dowlado kumeel gaar ah taa oo muddo haysay majraha siyaasadda dalka kadibna looga guray nidaamka federaalka oo dhigayay dhismaha maamullo ay yeeshaan gobolada iyo dowlad dhexe oo isku haysa talada dalka waxaana weli socda dhammaystirka maamul u samaynta gobolada qaar dhismaha maamullada ayaa dadka badankii waxa ay qabeen in loo doorbiday xal kadib markii colaado dalka ay ka dhaceen meeshana ay ka baxday is-aaminaadii bulshada xalka keliya ee dadka soomaaliyeed ay isugu kalsoonaan karaan ay tahay dowlad goboleedyo dalka uu yeesho ha yeeshee marka ay noqoto in doorasho qof iyo codkii ay ka dhacdo dalka maamullada gobolada waxa ay ka ciyaarayaan door muhiim ah brofesor cartan faarax cartan ayaa tilmaamaya tabashooyin sal u ah cadaalad darro in ay buddhig u ahayd dhismaha maamul hoosaadyada gobolada sidaa daraaddeedna ismaamulka dadka ay tahay midda keliya ee la ysugu imaan karo sababtaan u sabaynayo waxaa weeye in cadaalad la gaaro oo cid la arkaaba ciddii ay doonto ama fikir ha ku raacdo ama dhaqaale ha ku raacdo ama xisbi ha ku raacdo in ay doorato waa waxa kaliya la sugaayo maamulada dhisan iyo markaa usoo nool kuwaan dhismeyn labadaba waa isku mid waa dal dad ka tirsan ummadda soomaaliyeed waa gobollo ka tirsan gobollada soomaaliya waa inay gaaraan xaqooda wixii ummadda ka dhexeeya waa baabaceen qola arkaaba gobolkeeday u noqotay qola arkaaba inay sharci soo samaysato markay sharci soo samaysato sharci hoosaadkeedii sharciyadii federaalka loo soo bandhigo markaas ayaa la gaari karaa in nidaamkii wax dhan ay socdaan hataa ay suurtagal tahay waqooyiga soomaaliya inay kusoo darsanto waxaa ilaalinaysa waxa wey waa xaq waxaa kaliya xaqa lagu gaari karana federaalism inkastoo dadaal dheer la geliyey sidii gobollada ay u heli lahaayeen maamullo dadka ay soo doortaan islamarkaana qayb ka noqda dowlad goboleedyada xubnaha ka noqonaya dowladda dhexe haddana waxaa jira dad saluugsan hirgelinta nidaamka federaalka si guud markaan uga jawaabo anu waxaan is leeyahay nidaamkaasi nidaam hadda soomaaliya ku haboonma soomaaliya waa ummad isku diina ummad isku jinsiyada ummad isku dhaqana ummad isku luqa ah wax keeni kara in guruub guruub iyo koox koox laga dhigo anigu uma arko inay sax tahay dadka hadda nidaamkaas horboodayana waxay ku andacoonayaan waxaa ku jira xukumkii xukumkii oo la daadejiyo oo gobolada iyo degmooyinka iyo ilaa heer tuulo wixii caasimadda loo aadi jiray iyo adeegii bulshada qolo walbaa meesha ay joogto in laga helo anugu waxaan isleeyahay ayadoon dalka la qayqaybin ayaa xukunka la daadejin karaa oo qof kasta adeegii uu u baahnaa gurigiisa iyo deegaankiisa iyo degmadiisa iyo gobolkiisa uu ka heli karaa waxaana meeshaa ka soo baxaysa in soomaaliya dagaalkeedii mar dambe uu dib u cusboonaado oo maamulka maamulka federaalka uu sabab u noqdo waxaa kaloo imaanaya dadka soomaalida hadda adduunyadu ay aada u buunbuuniso dadka tirada yar minoritiga aqaliyaadka la yidhaahdo xitaa inaysan xukunka wax ku yeelan maxaa yeele gobol walba beelaha isku arka iyagu inay beelo waawen yihiin ayaa awoodii qabsanaya dadka yararkaaga ku hoos noolaana waa waxay kusoo dhacayaan meel cidlaa nigan waa qabaa dowladdii dhexe waa tii burburtay cadaaladdaraa burburisay gumaad baa dadkii ka dhacay waa taaloge xal baa la mooday in maaragtay wax walba xamar baa og hor la geen jiray in marka dalku maamul goboleedyadu ay degaaniin oo awoodda ay yeeshaan cadaalad daradii soomaaliya ka dhacday baa dhalisay marka kolleyba waa yeelanayaan duruuftaa keenaysa inay helaan nin awood dheeriya runtii sideedaba federaalba soomaaliya kumaba fiicnaba maamullada dhismayana waa federaalkiiyo ku socdaanba marka qaabka loo dhigo oo loo isticmaalo sharcigaas ayaan ka hadlay oo ku idhi baarlamaanka imaan doona qaabka uu nidaamka iyo dariiqadda uu maro ayaa waxna dadka u tari doona waxna u dhibi doona hadhow
hanaanka doorashada maamulada jira hadday faraha la galaan waxay noqonaysaa arrin dhulgariira oo aan noqon karin mid dowlad goboleedyaduna kusii jiraan dowlad xalaalo oo federaal inaysan ka iman karin soomaaliya waxa ay lahaan jirtay dowlad dhexe oo hogaamisa siyaasadda dhaqaalaha ha yeeshee rididii dowladii dhexe kadib waxaa curtay dowlad federaal ah haddaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay hirgelinta nidaamkaasi waa kan brofesor cartan oo su-aashaasi ka jawaabaya nidaamka federaalka waxay dadka u taraysaa waxa weeye soomaaliya waxa weeye waxay isugu timid magac la yidhaahdo soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdanki iyadoo waqooyi iyo koonfur iyo qabaa'ilo badan ka kooban oo nidaam ah nidaamku waa shaqeeyey waa burburay magacii soomaaliya inta xarafuu ka kooban yahay waa cidoo arkaaba garan karta xaw- xarafba meel buu ku dhacay in dib la isugu soo noqdaa waxaa laga maarmaan ah in habka federaalismka la isugu yimaado oo qolo arkaaba ay dhisato iyada maamulkeeda haba ugu badnaato tixraaca aan idiin samaynaya maanta waqooyi oo aada u xanaaqsan wax kale kuma xanaaqsana mar necba soomaali waxay ku xanaaqsan yihiin nidaamkii lagu heshiiyey kun sagaal boqol lixdankii ayaa looga baxay marka si ay taasi u dhicin waxayna tirsanayaan in loo geeyey dowladda dhexe ciidamo ay leedahay iyo dowladda dhexe maamul ay leedahay oo ay qarribeen marka si ay taasan u dhicin federalismka waa wax lagu heshiiyo gobol la arkaaba wuxuu gobollada kale kula heshiiyo gobol la arkaaba wuxuu federaalka uu kula heshiiyo marka in hoosta laga soo dhiso oo ay noqoto arrin adag oo aan keenin burburkii lama iloobaanka ah ee soddonka sano ku dhow weli waa socdaan odhanaya anu ma dhammaan in laga gudbo oo federalismku wax weyn bay u taraysaa republican iyo muxuu ah hadii la yihahdo central power government labada waxba u tari mayso waxa weye awoodda shuruucda ay soo dhejistaan iyo- gobol ahaan gobol arkaaba in lagula dhaqmo iyaguna iskula dhaqmaan gobolkii isaga iskhiyaanaya isaga u taallaa dhisidda maamulada waa tub lagu gaari kara cadaalad maadaama la baahinayo taladii dalka waxaa sidaasi tilmaamaya maxamed deeq cabdi madar haldhaa oo ku sugan magaalada kismaayo
doorka ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin waa door aad u weyn oo muuqda wey macnaha waxaa weeyaan cid aanay maamul goboleedyada aan soo marin labada aqal ma gelayaan waa marka la soo koobo door fiican bay ku leeyihiin marka een, wixii in la wada arko awoodina la baahiyo faa'iidada uu soo kordhinayana waxaa weeyaan qolo inay keligeed awood yeelato si kastaba xaalka siyaasadda soomaaliya uu xilligan u xoogsiibanaya hirgelinta nidaamka federaalka oo qeexaya dhisidda dowlad goboleedyo haddana waxaa jira marka ay noqoto doorasho in dalka ay ka dhacdo door muhiima inay ka ciyaari doonaan dowlad goboleedyada